alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcala aalih wasaxbih wasalama tasliima kaiira waxaynu dhammaynay dersigeennii hore muqadimada ama hordhaca kitaabka ee uu leeyahay alimaamu nawowi raximah llahu tacaala oo uu kaga waramay shaqada uu ka qabtay kitaabkii almuxarar ee raafici iyo manhajkiisa iyo istilaaxaadka uu leeyahay kitaabkan minhaajka dhexdiisa waxyaaba uu sheegay waxaa ka mid ahaa waxayثu aqulu aljadiidu falqadiimu khilaafu aw ilqadiimu aw fii qowli qadiimi faاljadiidu khilaafu wuxuu tilmaamay haddii uu idhaahdo aljadiid inuu jiro qowl qadiimi jadiid iyo qadiim labadaba shaafici baa leh haddii uu idhaahdo qadiimna ama fii qowlin qadiiminna waxaa jira jadiid qowl cusub oo uu leeyahay shaafici raximah llahu tacaala waxaynu sheegnay jadiidku inuu yahay wixii imaamu shaafici raximah llahu tacaala uu qoray masar intuu joogay qadiimkuna inuu yahay wixii uu qoray intii uu baqdaad joogay madhabka qadiimka ah waa ka noqday alimaamu ashaaficiyu raximah llahu tacaala kutubtiisii horena waa bedelay isuu yihi almaawardi raximah اllah gayara shaaficiyu jamiica kutubihi اlqadiima fi اljadiid ila الsadaq alimaamu shaafici kutubtiisii qadiimka ahayd waa bedelay kitaabu sadaaq mooyaane fainahu daraba calaa mawaadica minhu wazaada mawaadic isaga meelaha qaarkood unbuu ka jaray oo uu masaxay meelana waa ku ziyaadiyey haddii masalada alimaamu shaafici la idhaahdo laba qowl buu ku leeyahay mid uu qadiim yahay midna uu jadiid yahay aljadiidu huwa almacmuulu bihi qowlka madhabka jadiidka ayaa ka lagu camal falayo waxaa laga soo reebay masaa'il tirsan toddobiyo toban waa la idhahdaa qaarkoodna ilaa soddon baabay gaadhsiiyaan masaa-isha asxaabu shaafici waxay fatwoodaan madhabkii shaafici ee qadiimka ahaa sababtuna waxay tahay ijtihaadkooda ayaa wuxuu gaadhsiiyey in madhabka qadiimkaa uu yahay ka sawaabka ee saxda ah liduhuuri daliilihi daliilkiisoo muuqdo awgi ama imaamu shaafici raximah اllahu tacaala oo mas'alada mowqifka uu ka istaagayo madhabka uu ka yeelanaya ku xidhay sixat اlxadiid xadiidkaa sixitaankiisa u yihi idaa saxa alxadiidu fahuwa madhabi oo dabeetana la arkay xadiidkii oo ansaxay hase ahaatee masaa-isha madhabka qadiimkaa ku taala alimaamu shaafici raximah llahu tacaala ee uu ka noqday jadiid uu ku leeyahay qowl jadiida asxaabtiisuna ay qowlkii qadiimkaa doorteen qowlka qadiimkaa shaafici loo nisbayn maayo oo annawowi wuxu uhi walaa yalzamu min dalika nisbatu lishaaficiy halka masale soo hadhaysa oo masalada ku saabsan haddii masaladu ay tahay mas'alo madhabka waxa u noqonaya shaafici uu ku xidhay sixada xadiidka deetana la arkay xadiidkii u ansaxay taa lafteedu layskama odrhanayo xadiid kasta oo saxiixa waa madhabkii shaafici layska odhan maayo waa masale u baahan eegmo iyo u fiirsasho waxaa dhici karta xadiidka imaamu shaafici raximah اllahu tacaala inuu isaguba arkay oo daliil kaleo ka xoog badan awgii uu khilaafay ama agtiisa inuu mansuukh ba ahaa amaba se xadiidkaasi inaanu ansixin imaamu shaafici raximah اllahu tacaala agtiisa marka in xadiid kastoo ansaxay la ihahdo waa madhabkii shaafici waxay u baahan tahay in masaa-isha noocaasa horta laga gun gaadho maaha masale markiiba la yska odhanayo mar haddii xadiidkani u ansaxay isaga ayaa madhabkii shaaficiya masale markiiba saa la odhanaya maha kitaabka u horeeya kitaabkan waa kitaabu طahaara alkitaab iyo alkatbu waa laba masdar sida in badan oo ahlu lugaa ka midi ay caddeeyeen kataba yaktubu katban wa kitaaban baa la yidhaahdaa maadada katabana waxa ay ku wareegeysaa macnaheedu wuxuu ku wareegaya aljamc ururin iyo isugeyn oo waxay dhahan takataba banu fulan ida ijtamacuu macnee waa waa isu urureenoo waa isu tageen wixii markaa la qorana waxaa la idhaahdaa kataba idaa khuطa biاlqalam oo wixii qalin lagu qorayna maxaa markaa kitaabo loogu magacaabay lima fiihi min ijtimaaci اlkalimaati wاlxuruuf waayo dee waxa kulmaya oo qoristu ay isu geynaysaa kelmadaha iyo xuruufta isu geynaysa isilaaxaan culimadu markay kitaab leeyihiin waa ismu ljinsi min alaxkaami wa naxwiha mushtamila calى abwaabi wa fusuul waa magac jinsi axkaamta ka midii ay leedahay kaasoo koobsanaya sida gaalibka ah abwaab iyo fusuul waa sida gaalibka yashtamilu calى abwaabi wa fusuuli gaaliba waxaa dhacday inay alkitaab yidhaahdaan oo aanay ka farcin abwaab iyo fusuultoona tusaale waxaaba inoogu filan kan hadda aynu dul taaganno kitaabu طahaara buuhi walaysa taxtahu abwaabu walaa fusuul abwaab iyo fusuulitoona ma hoos taalo aطahaara luq ahaan waa anadaafa sharci ahaanna ama istilaax ahaanna waa rafcu xadaثi wa isaalaةu najasi aw ma fi macnaahumaa wa suuratihima waxaa طahaaro la yidhaahdaa xadaث in la rafciyo la yska kor yeelo najaaso in la suuliyo iyo labadaa wixii la macno ah ee suurada guud la wadaaga waxyaabaha markaa suurada guud la wadaaga waxaa ka mid ama la macnaha alkhaslaة الthaaniyaة والthaalitث markaad weysaysato dee weyse jabkii wuxuu kaaga rafcismaya uu kaaga kor yeelmayaa marka koobaad maydhista aad maydhay ta labaad iyo ta saddexaad waa طahaaro haddana xadaثna may rafcin oo may kor yeelin najasna may suulin maxay markaa طahaaro ku noqotay waxay طahaaro ku noqotay dee qofku wuxuu samaynayaa isagoo niyeysan inuu ilaahay ugu dhowaado marka mar haddii niyada noocaasiya lagu sameeyey saarat fii macna alficli اlwaajib طahaaradii waajibka ahaydee xadadka rafcinaysay ama najaasada suulinaysay ayay la macno noqotay waxaa la mida tayamumka oo ay leeyihin de waa mubiixun oo tayamumku najaasana suulin maayo xadadna rafcin maayo ee qofka wuxuu u ibaaxaynayaa uun wixii طahaarada markaa طahaaradu ay u banayn jirtay tusaalayaal kaloo badanina waa jiraan waxaa ka mida tusaale ahaan gabadha kitaabiyadee ninka muslimkii uu qabo marka ay janaabowdo ama aad xaydku uu ka go-o u idhaahdo maydho dee arrinta noocaasi noqon mayso cibaado waayo waa kaafirad qofka kaafirkaana dee cibaadadu ka ansixi mayso markaa طahaaro maaha fii xaqiha laakiin suuradii iyo muuqaalkii طahaarada ayay leedahay walihada baa la yihi rafcu xadaثi waisaalatu najasi aw fii macnaahuma wa suuratihima qaala اllahu tacaala buu ihi ilaahay wuxuu yihi waanzalnaa waa soo dejinay min asamaai samadii waxaanu ka soo dejinay maaan biyaanu ka soo dejinay daahira biyahaasi oo طahuuran ay muطahiran kuwo wax daahirinaya sida ay u fasiraan aayadda fuqahada shaaficiyadu sheekhu kitaabkiisa aayaddaasi ayuu ku bilaabay waxaanu ugu bilaabay bay idhahdaan aayadda qur-aanka waa ka barakaysanaya imaamu shaaficina raximah llahu tacaala waa ku dayanaya o alimaamu shaafici caadadiisu waxa weeye baab markuu gunto baabka hoostiisa wuxuu ku sheegay aayad qur-aan ama xadiid ama ahar ka soo arooray salafka kadibna masaa-isha ku jirta aayadda ama xadiidka ama aharka ayuu xusaa imaamka kitaabkan asalkiisa le raafici almuxarar kitaabka la dhaa qoray isaga laftiisu dariiqadaasi ayuu maray ويذكر في صدر الباب آية من القرآن الكريم أو حديث laakiin alimaamu nawwi raximah اllahu tacaala isagu taa waa xadfayo ikhtisaaraadkiisa ama soo gaabintiisa ayay ka mid tahay saynu arki doonno dee baabkan mooyaane abwaabta dambe aayad qur-aan ama xadiid masaa-isha horteed uu dhigayo uu sheegaya ma jirto aayaddan qur-aanka waxaa markaa loo daliishaday biyaha markaa wax daahirinaya inay yihiin almaa lmuطlaq kuwa in magaca ma sheegista la sheego lagu fahmaayo kugu filan tahay wax kale iyadoon raacin iyo biyahaasi inay yihiin biyo biyuhu inay asalahaan yihiin daahir w anzalna min asamaai maan imtinaan baa ku jira mana sheegad ilaahay addoomaa ugu mana sheegan ee biyaha samada uga keenay mana sheegadkaasaa tusinaya ana alasla fi lmiyahi طahaara biyaha inay asal u tahay daahirnimo iyo mudaahirnimo walihaada tahuuran iyadana haddii lagu fasiro uun daahirkii un haddii lagu fasiro waxay noqonaysaa taakiid iyo adkeyn bay maan u noqonaysaa alaslu fi lkalaamna waa atasiis watasiisu awlaa min alta'kiid hadalku inuu yahay hadal cusuboo macno kale faa'iideynayo kii hore intuu tusiyey aan ahayn inuu noqdo sidaasi ayaa asala taasiiskaana ka mudan taakiidka marka walihaada waxay dhahan tahuuran macnaheed waa mutahiran waanzalna waanu soo dejinay min asamaai samada waxaanu ka soo dejinay maaan biyo daahira tahuuran oo mudahira yacnaa wax daahirinaya ayaanu samada ka soo dejinay yushtarad waxaa loo shardiyaa buuri lirafci اlxadai xadaث koryeelistii wanajasi iyo najaas suulinteed maa un biyaa loo shardiyaa biyahaasi oo muطlaqun kuwa aan waxba la daba dhigina oo hadal aan la daba dhigin halkan wuxuu ku sheegay alxadaث wاnajas waa labadaa ay waajib tahay in la iska daahiriyo sida hore aynu u sheegnay طahaarada macnaheeduba waa kia rafcu اxadaث iyo isaalaةu الnajas marka uu isku cadfayo labadiiba dee rafciga ayuunbuu ka dhexaysiiyey waxaana fiicnayd inuu yidhaahdo yushtarطu lirafci الxadaثi waإisaalaة الnajas xadaث koryeelisti iyo najaaso suulinteed waxaa loo shardiyaa maa un biyo biyahaasi oo muطlaqun kuwa aan waxba la daba dhigin oo waxba aan lagu dabrina alxadaثu waa maxay waa alwaصf اlxukmi aw اlamru اlictibaari aladi yaxilu fi اlacضاء wayuziilu طahaarة waa waصfi xukmiga macnaa cayni maaha wax la taaban kara ma aha ama ishu ay qabanayso ama la dhadhamin karo wasfigaasi oo xubnaha dega xubnaha qofka wayuziilu طahaarata wayamnacu min sixati salaa wasfigaasi oo طahaaradii qofku markii hore uu qabay suulinaya salaadii qofka inay ka ansaxdana diidaya min sixati salaati wanaxwiha xayثu laa murakisa salaada iyo wixii salaada shabahe ka shabaha in dahaaro loo shardiyo mar haddaanu jirin dee wax ruksaynaya waxaa kaloo xadaث la almancu mutaratib calى dalika اlwaصf diidmada qofka salaadii iyo wixii la mid ahaa loo diidayo diidmadaasi oo ka ratimaysa waصfiga taa lafteedana xadaث baa la dha الnajas waa mustaqdar oo yamnacu sixaة الصalاة xayثu laa murakisa oo wax la qurunsado oo dadka fidradoodu ay saliim tahay wax qurhuna oo fiicnayn ay u arkaan oo salaada asixitaankeedii diidaya mar haddii aanu jirin wax ruksaynaya qofkii markaa doonaya inuu tukado labadaaba ama wax kaloo daharadu shardi ay u tahay inuu qabto qofkii doonayey xadadka inuu iska rafciya waajib ku ah najaasadana inuu iska suuliya waajib ku ah haddaba koryeelista xadadka iyo suulinta najaasada waxaa loo shardiyaa buuhi maaun muطlaqun baa loo shardiya xadadku isagu waa bilijmaac xadadku ama weyse jab ha noqdo ama wax maydhasho waajibiya sida janaabadii oo kale waxaan biyo ahayni ma rafcinayo qofka kama kor yeelayaan waxaana u daliilo qowlka ilahi uhi falam tajiduu maan fatayamamu manaa biyo haddaad weydaan gebagabaysta buuhi ilaahay subxana wa tacaala oo amar allahu bitayamum cinda faqdi ilma ilahay wuxuu amar ku bixiyey marka biyo la waayo in gebagabaysi looga gudbo wax kale oo markaa xadadkii suulinaya ilaahay ma sheegin fadalla calaa mancihi bigayri ayaddu waxay tusisay waxaan biyo ahayn oo dareerayaasha kale ka mid a inaan xadad la yskaga suulin karin oon lagu weysaysan karin ama qofkii meedhasha ay ku waajibtay aanu ku meedhan karin najaska isaga ijmaac kuma sugna waxayse u daliishadaan in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu amray najaasooyinka qaarkood in biyo lagu suuliyo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadhii xaydku marada uu ka gaadhay wuxuu amray inay biyo ku maydho markii ninkii caraabiga masaajidkii nebiga uu yimi ee uu ku kaajiyay nebigu wuxu uhi subuu calayhi danuuba min maa waadaan biyaa ku shube buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa taasa waxay tusinaysaa bay leeyiin waxaan biyo ahayn inaan lagu suulan lagu suulin karin najaasada lafteedii biyuhuna maayacaadkiiyo dareerayaasha kale waa ka xoog badan yihin mas'aladaasi se madhabku waa sidaa daliil ahaan waxaa saxa najaasada maqsuudka la leeyahy waa inay suusho uun haddii waxaan biyo ahayn ay ku suusho maqsuudkii uu xaasilay oo lama odrhanayo mar haddaan biyo la isticmaalin meesha may daahirgaroobin la odhan maayo waayo najaasada suulinteedu waa arrin macquululmacna wax la fahmi karo wey oo maqsuudku inuu yahay cayntaa xun iyo raadadkeeda meesha in laga kaxeeyo wax la garan karo marka wax kasta oo meesha ka kaxeeya oo ka saara maqsuudkii waa ku xaasilaya adiladuna waa tilmaantay najaasooyinka qaarkood waxaan biyo ahayn inay daahirinayaan sida kabtii qofku najaasada uu kula joogsaday gabadhii markaa jilbaabka xidhnayd xaynkeeda wixii najaaso mara inay ciiddu daahirinayso ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay haddaba biyaha muطlaqii waa maxay ee loo shardiyo rafcinta xadadka iyo zuulinta najaska intaanan kaa u gelin waxaan yaro tilmaamayaa alimaam annawowi raximah اllahu tacaala hadalkii raafici waxbuu ka bedelay hadalka raafici hadal muhima ayuu ahaa hadal waadixoo markaa sariixo cad buu ku bedelay oo raafici halkan wuxu uhi walaa yajuusu buuri ma banaana rafcu اlxadaثi wاnnajasi ila bimaءin muطlaqin annawowi wuxuu ku bedelay yushtarau waayo laa yajuusu dee taxriim bay faa'ideynaysaa taxriimkuna mar walba ma tusinayo oo kama dhalanayso in waxa weeyaan arrinkaasi uu shardi yahay markaa sida nawowi ayaa fiican wa huwa buu ihi maa lmuطlaqu maa biyihii weeyaan yaqacu uu dhacayey calayhi dushiisa uu ku dhacayay cala almaa ismu maain magaca biyo uu ku dhacayay bilaa qaydin iyadoo wax qaydi aanu la socon macanaa waxba xagga dambe iyadoo laga raacin waxa maa la odhan karo iyadoo wax kaloo loo raaciya aanay jirin kuwaasaa la idhahda almaa lmuطlaq waa kuwa qaarkood yidhaa iyagoo sii caddaynaya maa fuhima maa fuhima min qowlika maaun haddaad maa tidhaahdo waxa laga fahmaayo ee qofkii aada la hadashay ama ku maqlay uu ka fahmayo ayaa almaa lmuطlaq la idhahda waa waxa ka maran idaafada laasimka ah oo qeydka halkan waxaa looga jeedaa qeyd laazima baa looga jeedaa oo qeydka biyaha la raaciya waa laba qeyd laazima oo biyahaasi aan laba garan karin ilaa la raaciyo sida maau wardin oo kale iyo iyo maau baaqila iyo maau alxabxab iyo ilaa qeydkaa la raaciyo oo shaygaa kale loo idaafeeyo dee kuwa loo jeedaa kuwa in laba garanayo waa yahay waxaa jira qayd markaa isagoo aan laazim ahayn oo haddii la doono waa raacin karaa haddii la doono waa laga jari karaa oo maau biirin maau lbaxr maau almaalix aw maau cadbun marka qaydka noocaasa ee marka la doono la raacin karo marka la doono laga jari karo isagu biyaha muطlaqnimada u diidi maayo qaydka markaa u diidaya ama idaafada muطlaqnimada u diidaysa ka saaraysaa waa ta laazimkaa weeye oo ilaa la raaciyo kuwa loo jeeda aan la garan karinba waxaa u daliila arrinta noocana in biyo markaa maaun muطlaquun ay rafcinayaan xadadka iyo najaska dee adilada aynu sheegnay falam tajidu maan fatayamamu ilaahay maa anun buui wax kaloo u raaciye ma jirto wax qaydoo la daba dhigay ma jirto waxa magacaa maa qaadan kara ayaa markaa xadadkii ama weysejab ha noqdo ama meedhasho waajibtay ha noqdee la yskaga suulin karaa la yskaga rafcin karaa najaasada lafteediina nebigu wax qayda isagoon raacin biyo ayuunbuu sheegay oo subuu calayhi danuuba min maa waa maaun mulaq wax qaydoo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu raaciyey ma jirto biyaha markaa haddii ay idaafo laazimaan sida maau wardin oo kale ama sifa ay laazimaan sida maaun oo daafiqun biyii manidiya ama laamulcahdi ay laazimaan sida nacam idaa ra'at ilmaaa oo imika alcahdiyaabaa ku jirta waa maa machuuda oo laysla yaqaano oo almaniyu weeye markaa saddexdaa midkood hadday idaafo laazimaan ama sifa ay laazimaan biyo ama alcahdiya ay laasimto maa mulaqa maaha walihaada kuwaasi magaca maahaba wataane xadadkiina qofka ka rafcin maayaan najaasadiina kama suulinayaan waayo maa mulaqa baanay ahayn halkaa wuxuu sheegay nooca koobaad ee biyaha oo ah biyaha daahirkaa islamarkaa mudahirkana ah waana almaau lmulaq waa biyaha magaca maa oo qura lagu sheegi karo iyadoo wax kale aan loo raacin haddii wax kale loo raaciyana waxaasi aanu laazim u ahayne marka la doono laga jari karo falmutagayiru buu yidhi ee almaau biyaha almutagayiru ee isbedelay bimustaqnin canhu isku bedelay wax laga maarmi karo bimukhaaliin isku bedelay wax dhex galay oo طaahirin طaahira oo mustagnan canhu mid laga maarmi kara ah wadalikaasi ka zacfaraanin wey sa zacfaraan tagayuran isbedel isbedelay tagayurkaasoo yamnacu diidaya iطlaaq asma almaa'i magaca biyo in loogu yeedho iyadoo waxba aan loo raacin gayru طahuurin ay غayru muطahirin waa midaan waxba daahirin ahayn la soco kelimatu طahuur haddaad kitaabkan ku aragta gaar ahaan kitaabu طahaara طahuur waa bimacnaa muطahir weeye marka hadduu idha غayru طahuur waa غayru muطahir hadduu idha طahuuruna ay muطahirun weeye waa midaan waxba daahirnin weeyaan imika halkan wuxuu ku tilmaamay nooc labaad oo biyaha ka mid ah waa biyo iyagu daahiroo najaas maaha laakiin waxba daahirin maayaan biyahaas waa biyaha awalan buyuud bay leeyihiin qaydka koobaad waa inuu tagayur ku dhaco isbedel waa inuu ku dhaco biyaha waxa isbedelka markaa ku sameeyeyna waa inuu yahay wax biyaha laga ilaalin karo oo haddii la isiraahdo ka ilaaliya wax dhibaataa iyo wax xaraj kadeeda aan lagala kulmahayn saddex isbedelka shaygaasi uu biyaha ku sameeyey waa inuu yahay isbedel maa magaca biyo oo qura in loogu yeedho diidaya oo lama fahmaayo shaygii ilaa magaca biyo wax loo raaciyo isbedelka noocaasa waxaa ka dhashay qayd laazima baa ka dhashay ama idaafa laazima ayaa ka dhalatay oo maa un la yskama odhan karo maau maraqin maau casiirin maau labanin ama maau xaliibin waxyaabaha noocaasa ilaa loo raaciyo waxa loo jeedaba la garan maayo marka biyaha noocaasi ahi biyanimadii bay ka baxeen mar haddii magaca ma oo qura aan loogu yeedhi karin mar haddii ay biyanimadii ka baxeen xadana ma ma kor yeelayaan najasna ma suulinayaan waayo waxa xadadka lagu kor yeelayo najaskana lagu suulinaayo waxaa shardi u ahayd inuu yahay maaun muطlaq kuwa magaca biyo oo qura loogu yeedhi karo kuwanina maanta magaca biyo oo qura looguma yeedhi karo ama magac kalaaba yeesheen ama magacii biyanimo weli waa sii joogaa laakiin dee qayd laazima baa raacay oo aan laga reebi karin sababtuna waxa weeye shaygaa daahirka ah ee biyihii ku dhex darsamay ee isbeddelka ku sameeyey isbeddelkaasoo keensaday magacii maa ee muطlaqa meesha inuu ka baxo sababta aanay waxba u daahirinayn waxa weeye dee waa likahratih oo badnaantiisa awgeed isbeddelkaa uu ku sameeyey magaciiba biyihii ka raray de wuxuu tusinayaa badnidiisa marka isaga de ayaa xukumkii qaadanaya xukumkii biyu ay lahaayeen meesha ka saaraya walaa yaduru dhibi maayo buu ihi tagayurun isbedel isbedelkaasi oo laa yamnacu aan diidahayn alisma magicii laa yaduru fi طuhuuriyati mudahirnimadii dhibi maayo oo raadayn maayo tagayurun isbedel biyihii ku samaysmay oo bimukhaaliin dee ay isla bedeleen biyihii shay dhex galay oo طaahirin طaahira kaasi oo laa yamnacu aan diidahayn alismu magaca aan diidahayn an alismu mulaq magacii biyanimee sii daysna aan diidahayn oo biyihii shay daahira baa ku dhex darsamay shaygaa daahirkaa biyihii isbedel buu ku sameeyey xaggii midabka ama dhadhanka ama urta laakiin weli magaca biyo oo qura ayaa loogu yeedhi karaa waxba aan xagga dambe laga raacin kaasi duhuurnimadii biyaha meesha ka saari maayo waayo liqilati yaraantiisa awgeed xataa haddii waxa weeyaan yaraantiisa laga shakisan yahay waayo dee asalku waxa weeye biyu inay daahir yihiin mudahirna yihiin walaa mutagayirun buu yidhi ay walaa yaduru dhibi maayo tagayurun isbedel isbedelkaasoo bimukthin nagaansho ku yimi biyuu ay meel in badan oo dheer ay ku nagaayeen wa tiinin dhoobo ku yimi wa tuxlubin xayaabo ku yimi ama saaru qofba siduu yaqaan wamaa shaygii ku yimi isbedelkaasoo shaygii sababtii u yimi shaygii fii maqarihi biyuu halkay ku sugnaayeen yaalay wamamari iyo biyuu halkay marayaan marka wuxuu sheegaya waxaa la mida isbedelka shayga daahirka biyaha ku dhex darsamay uu ku sameeyey magacii meesha aan ka saarin waxaa la mida isbedello kale isbedelada waxaa ka mida biyihii inay iskood isu bedelaan waxaa isbedelay midabkoodii iyo dhadhankoodii iyo urtoodii baa isbedeshay min gayri an yudaafa ilayhi shay iyadoo xalaalo wax lagu daray aanay jirin iyo wax ku darsamay toona isbedelka noocaasi ay duhuuriyadii biyaha meesha ka saari maayo waayo dee waa maaun muطlaq weli waxaa la mida isbedelka ka dhashay dhoobada oo dhoobaa bedeshay biyaha midabkoodii ama dhadhankoodii ama urtoodii dhoobo daahira baa loo jeedaa duhuurnimadii biyaha taasina dhibi mayso waxba yeeli mayso tuxlub baa bedelay oo tuxlubku waxa weeye waa waxyaabada ama waxyaabahan cagaarka ee biyaha dushooda ku samaysmo weeye biyihii markaa midabkoodii ama dhadhankoodii ama urtoodii ayaa tuxlubkaasi uu bedelay ama ha noqdo mid biyaha ku dhex samaysmay ama mid lagu tuuray waxaa shardi ahuun inaan la tumin oo haddii lasoo qaado xayaabadii oo la tumo oo daqiiq laga dhigo dabeetana biyihii waxa weeyaan lagu daro oo isbedel biyihii ay ku samayso isbedelkaasi oo magacii biyanimo mutlaqa aha diidaya markaa biyihii tuhuuriyadii way waayayaan kuwa wax daahirinaya maaha waxaa la mida saas oo kale awraaqda ama caleemaha geedaha haddii biyihii iskooda ay ugu daataan walow ha kuba dhex gogo-aane deetana biyihii isbeddel ay ku sameeyaan taasina dhibi mayso oo waxyaabahani diinka iyo tuxlubka iyo maa fii maqari mumarihi qayd hore uu soo sheegay ayay ku baxeen oo wuxuu uhi bimustaqnin canhu biyuhu wax markay isku bedelaan wax laga ilaalin karo deetana magacii biyanimo ee mutlaqa ahaa shaygaasi uu weysiiyo ayay tuhuuriyadii waayeen marka halkaa qeydka maxaa laga fahmaya waxay isku bedeleen haddii uu yahay waxaan laga dhowri karin o laga ilaalin karin de yaa biyihii ka ilaalin kara meeshii ay fadhiyeen isbedela ka dhalanaya amaba se dhoobadii ama waxyaabada ku samaysmaysa ama marinkii ay marayeen wixii yaalay sida jaankii oo kale de waxaan laga ilaalin karin weeye walihaada isbedelka waxyaabahaas biyo ay ku sameeyaan biyuu tuhuuriyadii ku waayimaayaan xataa hadduu shaygaasi yahay shay masnuuca hadduu yoo la sameeyey hadduu yahay oo tusaale ahaan qarbadii oo kale haddii xagga hoose laga subko ama saliid laga mariyo ama naafto laga mariyo oo shaygaasi isbedel biyi uu ku sameeyo isbedelka noocaasi tuhuuriyadii dhibi maayo walow isbedel weyn ba ha noqdee mar haddii weli magacii biyanimo u joogo wakadaa sidaasoo kale mutagayirun ay laa yaduru dhibi maayo fii tuhuuriyati ilmaa mutagayirun wakadaa saasoo kale waxa mutagayirun ay maaun biyo mutagayirun isbedelay oo isku bedelay bimujaawirin mid la deris oo la jaara bimacnaa aahirina aahira wadalika kacuudin weeyi sida qori ama laan wa duhnin iyo subag aw bituraabin ama ciid isku bedelay ciiddaasi oo turixa lagu tuuray yanaa fiihi biyaha lagu tuuray oo waxaa loogu tuuray nimaha litahiirihi yanaa in si uu ixu daahiriyo maaha oo ciiddii tusaale ahaan biyihii lagu maydhaayey aygu wixii uu dhabaqsaday taasoo kale looma jeedo iyada waxaa loo biyaha loogu daray de litadhiir daahirin awgeed baa loogu daray walihaada ciiddan waxaa looga jeedaa ciid biyihii lagu daray laa litadhiir daahirin awgeed looguma darin fil adhari buu ihi qowlka adharkaa marka la qabto marka biyaha hore lasoo sheegay ee isbedela ku dhacay tuhuuriyada aanu dhib ahayn waxaa ka mida biyo isbedelkoodu uu ka dhashay shay mujaawir la ah mukhaalid isaga hore ayaynu soo sheeganay mujaawir waxa la dhaa baa jira maxay labadu ku kala duwanyeen oo daabid u ah sida saxdaa mukhaalidku oo waxa biyihii aan laga sooci karin xaalan aw ma'aalan haddana lagama sooci karo mar hadduu biyihii dhex galay mustaqbala lagama sooci karo mujaawirkuna wax biyihii laga sooci karo biyihii tusaale ahaan dee haddii malab lagu daro malabkii haddaan dee lagu walaaqin guntuu fadhiisanaya waa laga sooci karaa subagii waa laga sooci karaa naaftadii waa laga sooci karaa wakadalika waxa weeyaan waxyaaba fara badan oo dee lamida kuwa ayaa jira biyii iyagoo dhex galay haddana laga sooci karo marka mujaawirkii iyo dee mukhaalidkii ayaa kala axkaam duwan haddii biyi ay isla bedeleen in biyahaasi uu ku dhacay shay laga sooci karaa awgeed in hadday isu bedeleen magacii biyanimona dee meesha aanu ka guurin magacii biyanimo weli uu baaqi yahay biyahaasi iyaguna waa biyo tahuuriyadii weli haysta oo tahuuriyadii biyahaasi may waayin mujaawirka waxaynu ku qaydnay inuu daahir ahaado hadduu najaas yahay oo uu bedelay dee biyo waa najaasoobayan se waxa weyan aynu arki doonno wayukra waa la karhaa buuhi almushamasu baa la karhaa biyihii cadceeddu ay kululaysay almushamas daahirkeeda looma jeedo lama jeedo biyihii cadceedda lagu kululeeyey ama cadceedda loo dhigay waxaa loo jeedaa uun almaa aladii sakhanathu shamsu biyaha cadceeddu ay kululaysay ama ha loo qasdiyo inay kululayso ficil ha raaco amaba se yaan loo qasdiin oo ceedceedun dee intay cidlo ka heshay ha kululayso ama ha ha daboolaadaan biyahaasi weel daboolaha ku jiraan ama ha afbanaanaadaan xukumkan wuxuu ku xidhan yahay biyaha cadceedi inay ku dhacday cadceeddaasina waxa weeyaan inay inay kululaysay waxaa la karhaana waa isticmaaluhu fi lbadan liطahaarati aw gayriha biyaha waxaa la karhaa in jidh lagu isticmaalo ama ha la daahirsanayo ama ujeeddo kaleba ha laga lahda isticmaalkooda oo dahaaradu shardi uma aha waxaan markaa badan ahayn haddii lagu isticmaalna karaadu meesha way ka baxaysa oo tusaaleahaan de haddii dharkii lagu maydho ama guryii lagu masaxdo ama tusaaleahaan geedihii lagu waraabiyo markaa sida nawowi u dhigay baa ka fiican sida u dhigay raafici oo raafici wuxuu idhahda yukrahu aطahaaratu bilmushamasi buu dhaha isagoo arrintiiba طahaara ayuu ku soo ururiyey karaahaduna طahaarada waa ka caamsan tahay oo biyaha in jir lagu isticmaalo ayaa makruuha ama ha la dahaaro qaadanayo ama yaan la dahaaro qaadanayn hase ahaatee karaahada noocani waxay leedahay shuruud shuruuddii waxaa ka mid ah kow an yataahara almaau bishams cadceeddaasi biyaha ku dhacday waa inay raadaysay dee biyihii ay kululaysay kaasi waa shardi waxaa kale oo shardi ah inay in beledka ay cadceeddu biyaha ku heshay inuu ku heshay inuu yahay beled xaara kulayl loo yaqaan waxaa shardiga waktigu inuu yahay wakti kulaylo ah waxaa kaloo shardi ah biyuhu inay ku jiraan fii inaain muntabic weel dubaysmi kara oo haddii dubbo waxa weeyaan lala dhaco sidii markii hore u samaysnaa si aan ahayn dee laga dhigi karo se weelkii dee naxaasta ahaa oo kale waxaa kaloo shardiga sidaa horeba aynu tilmaanay biyaha in badan lagu isticmaalayo markaasuu makruuh noqonaya waxaa kaloo shardiga biyo kale in la hayo oo aan mushamas ahayn haddii biyo kaleba la waayo kuwa mushamaska mooyaane waa la isticmaali karaa markaana karaahadu meesha way ka baxaysaa weelku waa inaanu dahab iyo fida ahayn oo haddii weelka biyaha ceedu kululaysay ay ku jireen uu yahay dahab ama fido uu yahay makruuh maaha isticmaalkooda ee jawharkooda ama xaqiiqada ay ka samaysan yihiin baa shay saafiya waxaa la isweydiin karaa maxaa weelka muntabica shardi looga dhigay weelku inuu yahay weel dubaysmi kara weelka noocaasi waa weel marka ay cadceedu ku dhacdo iyadoo biyahaasi ay ku jiraan ay wax ka go'i karaan oo wax ay ka dheegmi karaan marka waxaa ka go'ay qofka jirhkiisii marka uu maro ee daldalooladii jirhka uu galo waxay leeyihin wuxuu joojinaya qofka dhiiggiisa deetana qofku xanuun buu ka qaadaya barasbaha u horeeyo xanuunada waxa weeyaan laga qaadi karee markaa sababta shardiga looga dhigo weelku inuu muntabic noqdo waa tan haddii biyuu qorraxibaha kaloo kululaysa ay ku jiraan weel dheeh leh ama ay ku jiraan weel tusaale ahaan ka samaysan loox khashab ka samaysan weel aan daabacmahayn waxba aanay ka go' ahayn wax dhibaato ma laha waayo dhibku wuxuu ku imanayaa kululaynta qoraxda un maaha waa weelkan waxaa ka dheegmaye ka soo go-aya wey waayo karaahaduba karaaha sharciyaba mise waa karaaha min jihati طib xagga caafimaadka ayuunbaa arinta laga eegay alimaam shaafici raximah اllahu tacala wuxu uhi walaa akrahu mushamasa ila min jihati طib bimacnaa wax daliila oo ku soo arooray ma jiro oo xagga caafimaadka dadka oo la dhowrayo awgeed un baan u karaahaystay buuhi alimaam shaafici raximah اllah adilada markaa ku soo aroortay almaa lmushamas isticmaalkooda diidmada la diiday waa adilo daciifa waxaa ka mid a xadiiثu caaisha anasna waa ka soo arooray daaraquniya bayhaqii baa wariyey oo tilmaamaya in markaa baras laga dhaxlo nebigu calayh salaatu wasalaam uu yihi ha isticmaalin xadiidkaasi waa xadiid culimada qaarkood ay yidhaahdeen baaba mowduuc ugu yaraan waa daciif jiddan weeye walihada buu hi alcuqayli walaysa fi lmaai lmushamasi shayun yasixu wax xadiid oo nebiga ka ansaxa oo maa lmushamaska ku saabsani ma jiro cumar ibnu khadaab radi allahu canhu ayaa isna laga wariyay aharkiisuna kitaab اlumba waa ku qoran yihi kadalika albayhaqi fi sunan اkubra ayuu ku sheegay inuu isaguna karhi jiray riwaayaadka qaarkoodna ay tilmaamayaan inuu yihi baras baa laga qaadaa aharkaa cumar laftiisu ma ansixin oo dee sanadkiisa waxaa ku jira ibraahim ibnu maxamed ibn abi yaxya sheekhii bukhaariye daciifka ahaaya oo aimadu waxa weyaan ay daciifiyeen marka laga reebo alimaamu shaafici raximah llahu tacaala walihada alimaamu nawowi raximah llahu tacaala waxa uu ikhtiyaaray amaba se waxa weeyaan uu doortay almaa lmushamas isticmaalkoodu inaanu makruuh ahayn saas ayuu doortay almuhim haddii caafimaad ahaan ay u sugnaatay inay dhibaato leeyiin dhibaatada awgeed baa la ysaga ilaalinaya laakiin wax nahyioo xagga shareecada oo ku sugnaaday ma jiro waxaa la odhan karaa haddii ay dhibaato leeyihiin oo dee xanuunba laga qaadi karo maxaa xukunkooda loogu joojiyey karaaho oo xaaraan maxaa loo odhan waayo waxaa karaaho loogu joojiyey leanna dararkiibaa madnuuna mid la malaynaya mid muxaqaqa oo la hubo ayaanu dararki ahayn walihaada waxay shuruudda ku daraan qofka mucayanka ee gaarka ee hebel ah ee biyaha mushamaskaa isticmaalaya hadduu isagu og yahay inay isaga gaar ahaan dhibaata ay ka soo gaadhayso ama dhakhtar lagu kalsoon yahayba uu u sheegay uhi adigu markaa lagu eego xanuun baad ka qaadaysaa inuu isticmaalaa xaaraan bay ka noqonaysaa ay nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxu uhi laa darara walaa diraar buuhi nabigu calayh isalaatu wasalaam waxay ka hadlaan haddii la qaboojiyo almaa lmushamas karaahadii ma ku suulaysaa qaboojintaa culimadu taa khilaaf baa markaa ku jira sida saxdiina waxay tii inaanay ku suulayn mar haddii ciladii laga dhigay weelkaa wax ka soo go-aybaa biyaha ku dhex jiro ceebda kuleelkeedu uu ka jaray kaasaana dhibaatada geysanaya oo xaggiisa laga filanaya dee haddii uu qaboobana haddii biyii qaboobaanna waa ku jiraa uun marka karaahadii qabowa ku suuli mayso wuxuu ihi wlmustacmalu biyihii la isticmaalay fii fardi طahaarati طahaaro faralkeed lagu isticmaalay qiila waxaa la yidhi wanaflihaa ay wa fii nafli طahaarati طahaaro nafligeed lagu isticmaalay غayru طuhuurin weeye hayru muطahir waa midaan waxba daahirin ahayn fi ljadiidi madhabka jadiidka ee shaafici raximah اllahu tacaala marka la qabto marka biyihii mustacmalka weeyaan kuwana waa nooc ka mida biyaha daahirka ah ee haddana ay leeyihiin waxama daahiriyaan marka biyihii طahaaro faralkeed lagu isticmaalay maxaa looga jeeda ma طahaaro salaad faral lagu gudanaya mee saa loogama jeedo fardu طahaara waxaa looga jeedaa waxaan dahaarada looga maarmi karin oo la-aantii aanay ansax ahayn kalkhaslati اlأuulaa oo kale maydhistii koobaad ila meedhista koobaad haddii la waayo qofkuna marka hore muxdith uu ahaa dee طahaara ma jirto waxaana qeydkan lagu saarayaa fardi طahaarati marka la leeyahay طahaarada inteeda mustaxabka ah ee dee lagaba maarmi karaba sida alkhaslaة الthaaniyaة والthaalitثa maydhista labaad iyo iyo maydhista saddexaad wax dahaaradii faral u ah oo laga maarmaan u ah dee maaha kuwaas waa laga tegi karaaba maxaa markaa taa lagu cileeyey waxaa lagu cileeyey taadii fardi طahaarati bihi طahaaro farala ayaa ku gudantay oo macnaheedu uu yahay maanicii wixii qofka marka hore u diidaya salaada oo dee xadadkiia ayaa biyaha xaggooda u guuray markaa biyuhu biyo xadaaysan baabay noqonayaanba sidaasi awgeed ayaanay markaa dahaaro u gelahayn waxaa kaloo la yidhi xadaث u guuray ama dahaaro faraloo ku gudantay maha ciladii waa taadi cibaadati bi waa in cibaado uun lagu gutay walihaada qolada cilada labaad sheegtay waa qolada le biyaha mustacmalkaah waxba ma daahirinayaan xataa dahaarada lagu gutay haddii ay tahay mid nafliya oo aan sunno ahayn lakiin de waad arkaysaa taa qiil buu ka dhigay de waa daciif weeye sida saxdiina waxay tahay wallahu aclam biyaha mustacmalkaa dahaaro farala lagu guto ama dahaaro sunnaha lagu gutee inay mudahiriyana waxay daahirinayaan waana dee qowl jiraba oo xataa madhabka dhexdiisa ku xusan waayo waa baaqin calaa iطlaaqi waa biyo mطlaqa weli oo magacii biyanimo waa wataan oo maaun mustacmula xataa in la dhaa laazim maaha wasfigaas waa mid laga jari karo wey oo maaun waa la iska odhan karaa waxaanay leeyihin maanic baa u guurayna dee maanicu wasfi ictibaariya buu ahaa saynu hore u sheegnay ama xukmiya oo wax dee guuraya oo intuu meel ka guuro meel kale u guuraya sida najaasadii dee cayniga ahayd oo kale la taaban karayey dee maaha adilada haddii la eegana kuma xusna biyo loo xukumayo inay daahir yihiin haddana la leeyahay waxba daahirin maayaan almuhim se raajix waa sidaas maal mustacmalka waxaa shardiga inay qaliil yihiin oo haddii ay badan yihiin se hadalka dambe baynu ka fahmi doono waa mudahir dahaaro horeba ha lagu isticmaale walihaada wuxuu yihi fain jumica haddii la ururiyo fabalaga uu gaadho maagii mustacmalka qulatayni laba qulo fatahuurun kuwa wax daahirina weya fi lasaxi sidaa saxiixnimada badan oo haddii biyihii mustacmalka ahaa la ururiyo oo dabeetana qulatayn ay gaadhaan waxbay daahirinayaan buuri dee biyihii najaasta ahaa ayaa haddii la ururiyo qulatayn ay gaadhaan yaani najaasta waxaa looga jeedaa biyo lagu xukumay inay najaasiyi laakiin aan isbedelaanu ku dhicin yaraantooda awgood baa loogu xukumay najaasadaasi ku dhacday awgeed inay u najaasoobeen wax isbedelo marka hore ku dhacay ma jiro deetana waa la ururiyey qulatayn bay gaadheen khalaas biyo waxay noqonayaan daahira sooma mudahirna ah maxna daahirinaya dee kuwa mustacmalkaabaa ka awleysan kuwa mustacmalka iyagu marka hore daahirnima bay haysteene mudahirnimada ayuunbaa ka maqnayd marka haddii laba qulle ay gaadhaan biyihii mustacmalka ahaa waxbay daahirinayaan buuli fil asaxi markuu leeyahy dee muqaabilku waa macluumo muqaabilku wuxuu leeyahy maya waxama daahirina xataa hadday qullatayn gaadhaan waayo dee wasfigii isticmaalu kama usuulin baaqi buu ku yahay walaa tanjus buuhi najaasoobi mayso qullata almaa laba qulladood oo biyaay bimulaaqaati najisin ay bimujaradi mulaaqaati najisin shay najaasa la kulanka ay la kulmeen oo qura kuma najaasoobayaan biyo mar hadday qullatan yihiin yacanaa biduuni tagayurin buu ujeedaa waa la kulmeen laakiin ismay bedelin walihaada bimulaaqaati najisin aynu mujarad raacina bimujarad mulaaqaati najis min gayri tagayurin wuxuu leeyahy biyuhu hadday qullataan gaadhaan oo najaasa ay ku dhacdo ama najaase ay kulmaan kulankaasoo qura kuma najaasoobayaan mar haddaanay najaasadu isbedel ku samayn hadday isbedel ku samaysa iyadu u sheegi doonaa waxaanay taa u daliishanayaan xadiidkii cabdللaahi بن cmر إda balغa الmaء qulatayni lam yaxmil khabaثa lam yaqbalhu biyu hadday qulatayn gaadhaan najaas ma xambaaran macna ma aqbalayaan way iska celinayaan fii riwaaya lam yanjus macnaa ma najaasoobaan fain gayarahu najiskaasi hadduu biyihii qulataynkahaa bedelo fanajisun biyahaasi waa najaas yani mutanajisun waa biyo najaasoobay biyahaas wa hada bilijmac ama ha badnaadaan ama ha yaraadaan mar haddii biyihii najaasa ay ku dhacdo ay bedesho khalaas biyahaasi waa waa najaasoobeen isbedelkuna waa xagga usaafta uu inoo soo wadaa fain zaala haddaba hadduu suulo tagayuruhu biyaha isbedelkoodii baa suulay waa biyihii qulataynka ahaa ee najaasa ay ku dhacday ay bedeshay ayaa isbedelkoodii uu suulay binafsihi iskii buu isaga suulay yani iyadoo xalaala wax lagu sameeyey aanay jirin ayuu isbedelkii suulay oo tuul muktig oo kale inuu meeshaa muddo biyu ay fadhiyeen o ay ku nagaayeen ayaa isbedelkuba u ka dhashayba aw bimaain aw biidaafati maain ama biyo ugeyntood buu isbedeli ku suulay aw bimaain ama biyuhu ku suulay biyahaasoo ziida fiih biyihii najaasoobay waxa weeyaan lagu ziyaadiyey aw nuqisa minhu iyaduna waa la mid haddii la nuqsaamiyo oo nuqsaanta lafteedu ay keento biyihii baa qeyb laga qaado intii soo hadhay weli waa qulatayn qaadistaasi ayaa isbedel biyii ku samaysay oo isbedelkii najaasadu ay ku samaysay meesha ka saartay dahuura biyahaasi waa daahir garoobeen waayo waa biyo fara badan mar hadday dee qulatan yihiin oo wax isbedel najaaso hadda ku suganina aanu jirin oo marka horeba cilladay u najaasoobeen waxay ahayd dee tagayurka isbedelka najaasadu ay ku samaysay isbedelkiina meesha waa ka baxay mar hadduu isbedelkii meesha ka baxay xukumkiisana wuu raacaya aw bimiskin baa isbedelkii uu ku suulay awsaal ama wuu suulay atagayuru isbedelkii biyaha najaasadu ay ku samaysay bimiskin buu ku suulay miski lagu daray wa zacfaraanin aw zacfaraanin buu ku suulay aw khallin buu ku suulay isna waa la mid falaa ay falaa yatur biyahaasi daahir garoobi maayaan waayo sababtan u daahir garoobin waa maxay biyii marka miski lagu daro ama zacfaraan lagu daro ama kuwani waa tusaale une wax kale oo dee biyihii isbedel ku sameeya lagu daro waxaynaan garanahayn najaasadii biyaha markii hore awsaaftooda ka muuqatay miyay suushay mise way qarsoontay un oo hadday ur ahay tusaale ahaan meesha miyay ka baxday mise mise weli waa joogtaaye miskiga caraftiisunbaa ka qaalib noqotay hadday midab ahayd najaasadu meesha miyay ka baxday mise zacfaraanka midabkiisa ayuunbaa qariyey markaa sababtu waa taa wakadaa sidaasoo kale buu yidhi saasoo kale waxaa ahaaday turaabun ciid baa saasoo kale ahaatay haddii isbedelkii biyu ciid ay ku suusho ku suulo wa jisun iyo jibsiga baasha la idhaahdo nooc nuuradda ka mida tan guryaha ayaa lagu qurxiyo wey fil adhari qowlka adharkaa marka la qabto oo tanna waa la miduuno biyihii najaasoobay ee najaaso intay ku dhacday isbedelka ay ku samaysay ee najaaso marka hore lagu hubay ayaa ciid lagu daray ama nuuradaasaa lagu daray dabeetana awsaaftii najaasada ayaa ciiddaa iyo nuuraddaa iyo waxaasi ay qariyeen biyihii daahirnimo ku noqon maayaan sababtuna waxay tahay waa tii hore uunoo waxaynaan garanahayn najaasadii meesha miyay ku dhuumanaysaa mise way suusho meesha way ka baxday wa duunahumaa buu ihi walmaau biyihi duunahumaa xaale ay yihiin laba qulla kuwa ka yar yanjusu waa najaasoobayaa bilmulaaqaati bay ku najaasoobayaan hore wuxuu inoogu soo sheegay biyuhu hadday qullataan gaadhaan oo najaasa ay ku dhacdo ilaa ay bedesho ma najaasoobeyaan haddiise biyuhu qullataan ay ka yar yihiin waxay ku najaasoobeyaan bilmulaaqaati ay bimujaradi mulaaqaati najaasa najaasa inay la kulantay ayuunbay ku najaasoobayaan yacni wain lam yaxsul tagayurun isbedel yaanu dhicinbe waxaanay taa u daliishanayaan xadiiث الqulatayn mafhuumkiisa almaau ida balaga qulatayn lam yaxmil اkhabث mafhuumku waa maxay qulatayn hadduu ka yar yahay biyu hadday ka yar yihiin najaasada inay xambaarayaan maa najaasadii ay aqbalayaan oo ay raadeynayso mafhuumkaasay daliishadeen fain balagahumaa haddii biyihii qulataan ay gaadhaan biyihii qulatayn ka yaraa najaasa ay ku dhacdeen ku xukumnay inay najaasoobeen iyagoon isbedelinba hadday qulataan gaadhaan bimaa-in ay zida fii biyo lagu siyaadiyey sababtood walaa tagayura iyadoo isbedel la-aanu jirin ay najaasadii ku samaysay fatahuurun biyahaas waa kuwa daahir garoobay oo biyii qulatayn ka yar bay najaasa ku dhacdayoo waxaan idhi khalaas mar hadday najaaso la kulmeen way najaasoobeen biyihii laftoodii baa biyo kale lagu siyaadiyey qulataan bay gaadheen wax isbedeloo najaasada ay ku samaysana ma jirto dee biyahaas waa biyo mutahira weeye waayo dee waa biyo badan bay hadda noqdeen oo isbedel najaasa ay ku samaysayna aanu jirin falow kuuhira buu ihi haddii la badiyo oo lagu badiyo biiraadi tahuurin in biyii lagu soo arooriyo bimacnaa biyihii najaasoobay baa la badiyey ee yaraa waxaa lagu badiyey biiraadi tahuurin calayh biyo tahuura in lagu soo arooriyo oo lagu daray oo falam yablughuma oo biyahaasi aanay gaadhin qulatayn lam yaطhur ma daahir garoobayaan waayo waa weli waa biyo yar biyo kalebaa lagu daree waa biyo yaroo najaasa ay ku dhacday biyaha yaroo najaasadu ay ku dhacdayna walow yaanay isbedelba ku samayne waxay ku xukuman yihiin inay najaas yihiin wa qiila waxaa la yidhi طaahirun weeye waa biyo kuwaa biyaha lagu daray laakiin qulataan aan gaadhin waxaa la yidhi طaahirun weeye waa kuwa iskoo daahiru ah laa طahura ilaa muطahirun kuwa wax daahirinaya se ma aha waayo waxay leeyihiin biyo qulatayn ka yar bay ahaayeen oo najaasa ay ku dhacday isbedel laana ku samayn oo lagu xukumay inay najaasoobeen marka biyo kale marka lagu daree dusha lagaga daray dee biyahaasaa biyihii yaraa daahiriye bay leeyihin isbedel najaasele meesha marka horeba muu jirin oo waa sidii mara uun maro la maydhay oo kale u weeye laakiin marada in looga qiyaas qaataa sax maaha waayo marada najaasadii martay biyaha markaa lagu shubee dee lagu maydhay bay ku suushay laakiin dee biyahan biyo kaluunbaa dusha lagaga daro wixii markii hore ay qabeen dee sidiisii ayuu u joogaa masale markaa ku saabsan biyihii in loo qaybiyo qaliil iyo kaiir biyo badanoo markay najaasadu bedesho uun lagu xukumayo inay najaasoobeen iyo biyo yaroo mar haddii najaaso ay la kulmaanba lagu xukumayo inay najaasoobeen walow yaanay isbedelinbe masalada noocaasi ay dee xadiidka aynu tilmaanay ayay ku dhisantay xadiidkuna haddii la idhaahdaba waa saxiix mas'alada si cad u tusin maayo waxaa la deliishanaya waa mafhuumka waxaana meesha yaalla mantuuq almaau tahuuru laa yunajisuhu shay buri nebigu alayh isalaatu wasalaam waxaa qura lagu ijmaacay waa haddii ay najaasa ku dhacdo ay bedesho haddii najaasadii ku dhacday aanay bedelin biyi ma najaasoobaan ama ha yaraadaan ama waxa weeyaan ha badnaadaan xadiidkuna sida haalibkaabuu ka waramaya oo biyuhu hadday qulataan yihiin macnuu waxa weeye inta badan najaasa way iska celiyaan way iska caabiyaan miyuu macnuu noqonayaa yani xataa hadday bedesho najaas maaha miyuu macnuu noqonaya maaha macnuu sidaa bilijmaac ta kalena waa la miduuno biyuhu hadday qulataan ka yar yihiin sida haalibkaa najaasada iskama caabiyaan iyadaa ka xoog roonaata macnuhu markaa maaha iyagoo qulataan ka yar haddii najaasada iska caabiyaan ay iska celiyaan waa najaasun sideedabana waxaan loo yaqaano najaasadu waa cayn khabiia weeye oo layna amro inaynu iska fogeyno iska daahirinta dee macnaheedii baa sidaas biyahan yar ee najaasadu ay ku dhacday ee aanay raadayn aanay bedelin najaasada lafteediina meesha ma joogto tii layna yidhi iska ilaaliyo iska fogeeya raad ay kaga tagtay oo meeshii ka uraya ama ka dhadhamaya ama midab ahaan uga muuqdaana ma jiro markaa sabab loogu xukumo inay biyo najaasa yihiin ma jirto waana madhabka maalik in badanoo ka mida fuqahada shaaficiyaduna taasi waa waa waafaqeen oo in biyaha qaliile kaiir loo loo kala qaado oo madhabkaa way khilaafeen wayustathnaa waxaa la soo reebayaa buu yidhi maytatun bakti baa la soo reebaya maytadaasi oo laa dama dhiig saa'ilun dareer allaha iyada aanu u sugnaan saa'ilanna waynu odhan karnaa rafciyo nasbi labadu waa ku bannaayin ama maxalkaynu dee icraabta maxalka ayaynu sifa uga dhigaynaa ama tan waxa weeyaan muuqata waa yahay falaa tunajisu najaasayn mayso maayo can dareere cala lmashhuuri sida mashhuurka ah oo wuxuu yidhi najaasaadkii biyaha yar ku dhacaayey ee la yidhi mar hadday la kulmaanba way najaasaynayaan qaar baa laga soo reebaya kuwa laga soo reebaya waxaa ka mid a baktiga aan dhiig lahayn macanaa dhiig xidida dhex mara oo haddii la gowraco ama xubin laga jaro dee qulqulaya aan lahayn ayaa laga soo reebaya oo kuwa baktigoodu ma najaasaynayo dareero oo dhan biyaho qura maha dareero o dhan manaa ma najaasaynaysa mashhuurkaa waxaana taa u daliila de adi adi xadiidkii dubaabka ida waqaca dubaabu fii naari axadikum falyakmisu haddii midkiin sharaabkiisa uu ku dhaco duksi ha quusiye bu uhi nabigu alayh الsalatu wasalaam faina fii axadi janaaxayhi daan wa fi laakhari dawa marka la quusiyana dee sida haalibka uu ku dhimanaya nabigu alayh الsalatu wasalaam u odhan hadduu ku dhinto sharaabkii uu najaasoobey iska daadiya ma odhan waxaa looga qiyaas qaatay markaa duksiga bakti kasta oo aan lahayn marka hore ee uu noolaa dhiig waxa weeyaan xididadiisa dhex mara kaas ayaa looga qiyaas qaatay wakada sidaas oo kale wuxu uhi istathnaa waxaa la soo reebaya fii qowlin najasun baa la soo reebaya shay najaasa waxaana waqaca fi lmaa oo laa yudriku aanu qabanahayn طarfun arag aanu qabanahayn ee basaru muctadil aragga muctadilka aanu qabanahayn isna waa la soo reebaya oo haddii biyihii ama dareerihiiba uu ku dhaco shay najasa shaygaa najaska oo yaraan intuu ka qabo ishu aanay qabanahayn isagana waa la soo reebayaa oo biyaha lagu xukumi maayo inay najaasoobeen marka halkan la soco waxaa shardi ah marka u istathnaa maytatu laa dama laha saa'ilun waxaa shardi ah inaan waxa weeyaan lagu tuurin haddii lagu tuuro oo xataa duksiga inta lasoo guro loola qastiyo oo biyii lagu guro xukunku sidan ahaan maayo waxaa kaloo markaa isaguna shardi ah ka aanu darafku qabanahayn inuu yahay hayru muqallab najaase muqallada waa inaanu noqon najaase muqallada haddii isna la ysu cafiyi maayo sidaasoo kale bificli mukalaf waa inaanu ku xaasilin ama bificli mar qofka ficilkiisa waa inaanu ku xaasilin sababta kan dambe loo soo reebena waxay ta waa yaraantiisa awgi iyo cusru taxaruzi minhu iyo iska ilaalinta la iska ilaaliya see u adag tahay oo dee ay ka dhalanayso kalifaad shareecaduna dadka ma kalifto culaysna ma saarto yuriid llahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra qultu waxaan ihi bui da lqowlu qowlkan ayaa adharu ay arjaxu wallahu aclam macnaa najaasada yar ee ishu aanay qabanahayn iyadana in la ysu cafinayo qowlka odhanaya ayaa adhara weeyaan macnuhu waljaari buu ihi biyihii soconaayey ka raakidin waa sida biyaha fadhiyo oo kale waxay kala mid yihiin xagga yaraanta iyo badnaanta oo haddii ay yar yihiinoo najaasa ay ku dhacdo saasay ku najaasoobeen haddii ay badan yihiinna tagayur iyo isbedel baa loo eegaya kuwaa soconayun bay la mid yihin biyuhu markaa jaari waxay yihiin marka ay meel sare ka soo dhaadhacayaan ama meel simanba laakiin meel soo celiso ay istaagayaan aanay jirin kuwaasaa jaari la ydhaahdaa marka waxaa la isweydiin karaa biyihii hadday doox marayaan ama durdur socdo ay yihiin ama biyihii webigaba sidee bay u yeelan karaan biyo yar oo la odhan karo najaasadu markay ku dhacdo khalaas way najaasoobeen yaana isbedelin be waxay leeyihin waxaa la eegayaa aljarya ayaa la eegayaa meeshaa biyuhu ay marayaan labadeeda qar inta markaa maraysa inta markaa maraysa ayaa la eegaya dufcada markaa maraysaa la eegaya wixii ka horreeye tegana la eegi maayo waxa soo socdana la eegi maayo markaa dufcada markaa maraysaa hadday qullataani tahay oo najaasa ay ku dhacdo hadday bedeshayna way najaasoobeen haddaanay bedelina may najaasoobin hadday qullataan ka yar tahay inta markaa maraysaa dufcada markaa maraysa oo najaasa ay ku dhacdo waa waxaa lagu xukumaya inay najaasoobeen oo kuwii raakidkaha ayuunbay la xukumiyiin saasi uu sheegay marka majmuuca la eegi maaye dafcada markaa xaafatay nahri maraysa dooxa ama webiga bimacnaa labadiisa dhinac inta udhaxaysa ama labadiisa qar inta udhaxaysa ayuun baa la eegaya wuxuu uhi wafi lqadiimi qadiimkiina waxaa ku sugan laa yanjusu najaasoobi maayaan bilaa tagayurin isbedel la-aan oo bimacnaa jaarigu waa ka duwan yihiin raakidka waa ka duwan yihin liquwatih yaani kuwa soconaya waa ka xoog badan yihiin kuwa fadhiya ta labaad waxay yidhaahdeen biyaha soconaya dee ma kala go'i karaan waa biyo mutasila xataa xisan hadday u kala goaan xukman bay mutasil u yihin ta kale waxa weeyaan socodka ay soconayaan baa awood u samaynaya haba yaraadaan bay najaasadii ay iskaga celiyaan waxyaaba halkan ay sheegaan waxaa ka mid ah xalxidhaal ay sheegaan waxay idhahdaan biyo kun qullo ka badan alfu qulla ayay ka badan yihin haddana waa najaas min gayri tagayurin iyagoon isbedelin waa biyaha soconaya oo najaasadii baa meeshii taalla dufcadii hore martay bay najaaseeyeen tagta iyadu dufcadii kalena way soo martoo najaasowda tii kalena soo martoo najaasowda tii kalena soo martoo najaasowda intaasoo dufcaa iska daba tego mid waliba ay najaastay meelay markaa isku gaadheen oo qulataan iyo ka badan ay ku noqdeenna ma jirto way sii socdaan marka waa biyaha faraha badanee kumanaanka qulaha haddana najaasta saasay yidhahdaan wuxuu ihi walqulataani haddaba qulataanku khamsu miati ritlin ratlin iyo rid labadoo la odhan kara shan boqoloo rodol weeye bibaqdaadiyin rodolka baqdaadiga ah marka lagu eego markaa qulataanka mushkiladda ka taagan waxaa ka mid a waxaan la iskuba waafaqsanaynba qadarkii qulataanka aan la isku waafaqsanayn xadiidta waxa weya inqilaal hajar tirina waa daciif oo xadiid saxiixa oo xad u sheegayaa ma jiro qulataanka ama qadarkooda sheegaya iyadoo xadiidda daciif ayay haddana qadarka qulateynka ay isku khilaafsantayba xataa iminka markaad eegto culimada mucaasiriinta ah ee taqdiiraadka fiqigaa sameeya qulataanku waa imisa litir markay ka hadleen aada bay isugu khilaafeen qaar waxay yidhaahdeen waa boqol iyo sagaashan litir qaar waa laba boqol iyo saddex qaar laba boqol iyo toban qaar laba boqol iyo toddobaatan bay gaadhsiiyeen markaa shay aan qadarkiisiiba aan la garanahayn daliilna aan loo haynin aan la yskuna waafaqsanayn sideebaa xukum loogu dhisi karaa oo loo odhan karaa biyuhu marka ay gaadhaan najaasadu hadday badashuunbay najaasoobayaan haddii kale najaasoobi maayaan haddii aanay gaadhinna la kulanka najaasadu ay la kulanto ayay ku najaasoobayaan see loo odhan karaa walqulataani buu uhi khamsu miati ritlin wey waa shan boqol oo rodol oo baqdaadiyin baqdaadi ah rodolka baqdaadiga ah taqriiban ee min jihati taqriib xaggana dhoweynta marka laga ega fil asax macnaa taxdiid ma aha oo laa yaduru naqsu ritlayni fa aqal cala lmuctamad haddii shanta boqol ee rodol laba rodol iyo wixii ka yari ay ka dhiman yihiin wax dhibaataa ma laha qulataan ayuunbaa la iska xisaabin doonaa isbedel buu haddaba aada uga soo hadlaye isbedelka maxaa astaan u ah watagayuru buu yidhi isbedelka almuahiru ee biyii raadeynaya dee xukunkii wax ka bedelaya bitaahirin xaalo uu ku xaasilay shay daahira isbedelku shay daahira uu ku yimi aw najisin ama mid najisa uu ku xaasilay oo uu ku yimi طacmun tagayuru طacmin weeye dhadhan isbedelkii aw lownin ama midab isbedelkii aw riixin ama ur isbedelkii marka isbedelka xukumkuu ku xidhan yahay waxaa bedelay biyaha ile wuxuu noqon karaa shay daahira buu noqon karaa waa kii sheegay dii biyihii shay daahir waxa weeyaan uu ku darsamo oo uu ku sameeyo isbedel magacii biyanime muطlaqa meesha ka saara biyihii daahir bay ahaanayaan laakiin waxba ma daahirinayaan waxa biyaha bedelay dee najaas ku dhacday buu noqon karaa marka isbedelku astaantiis waa maxay waa inuu isbedel ku dhaco biyaha dhadhankoodii ama midabkoodii ama urtoodii waa taas ayib haddaba garanay urta iyo midabka midabkiina waa la arkaya urtiina dee sankay iska soo gaarhaysa biyihii iyagoo najaasa ma ma la dhadhamin karaa waxay lahay waa la dhadhamin karaa xaaladaasoo kale xaaladaha najaasada la dhadhamin kara ayay ka mid tahy yacanaa si loo hubsado biyihii najaasadii miyay dhadhankoodii bedeshay haddii labadii dee kale aanay bedelin haddii kale dee labada kalea la iskaga kaaftoomi karaabay walow ishtabaha buu yihi haddii uu u ekaado oo uu ku khaldamo maaun biyo طaahirun طaahiri binajisin ay bimaain mutanajisin biyo najaasoobay hadduu qofkii uga ekaado muxuu yeelayaa qofkii laba biyayow ayaad haysatay mid waxaad ku hubtay inay yihiin biyo daahirah dee mudahirna ah midna waxa weeyaan inay biyo najaasa yihiin labadiiba isaga kaa ekaaday oo ad kala gala weyday maxaa la yeelaya ma la gebagebaysanaya labadaba ma la yska daynaya maya waa la ijtihaadaya waa la dadaalaya calaamaadka iyo qaraa-inta ayaa la eegaya ka ay markaa kuula badato biyi daahirka inay yihiin ayaad ku dahaaro qaadanaysa ijtihaada buri wuu ijtihaadaya ijtihaadka halkan loogama jeedo dee kii shuruudda lahaa ee kutubta usuulilfiqiga ku xusnaa ee waxaa looga jeedaa uun bimacnaa wuu dadaalayaa oo wuxuu ku dadaalayaa garashada biyihii daahirkaa iyo kuwii najaastaha kuwa ay kale yihiin wa tataahara wuxuu ku dahaaro qaadanayaa bimaa danna wixii uu maleeyo dahaaratahu ay ula badato inuu daahir yahay kuwa uu maleeyo dahaaradoodu ku dahaaro qaadanaya laakiin taasi shuruud bay leedahay shuruuddii waxaa ka mida in labadiiba weli meesha ay yaalaan haddii mid la daadiyo dee mid qura lagu ijtihaadi maayo ijtihaadka wax lagu kala saara la rabaa saasoo kale waa in waktigii salaaddu uu baaqi yahay waktiga hadduu cidhiiri noqdo waa iska gebagabaysanaya uu iska tukanayaa salaaddaana hadhow buu kusoo celin doonaa bay leeyihin waxaa tan u daliila biyaha in lagu daaro qaataa waa shardi shuruud salaada ka mida waqad amkana atawasul ilayh bilijtihaad biyihii daahirka ahaa gaadhistooduna hadda waa suurtowda de ijtihaad baa ayaa ayaa lagu gaari karaa fawajaba alijtihaadu fiih in lagu ijtihaado ayaa waajiba sida qibladaba haddii la garan waayo in lagu ijtihaado ay waajib u tahay wuxuu yihi waqiila waxaa la yihi in qadara hadduu awoodo calىa طaahirin cala isticmaali طaahirin biyo طaahira isticmaalkood biyaqiini yaqiin uu ku awoodo falaa ay falaa yataطaharu bilmadnuun biyaha طahaaradooda uu maleeyey kuma dahaaro qaadanayo markaa qowlka hore ayay la socotaa ama masalada hore ay la socotaa haddii laba biyeeyo waa iskaga khaldamaan kuwa najaasiya kuwa daahira waa ijtihaadaya kuwa ijtihaadkiisa ay ugu soo baxdo kuwii daahirka inayin buu isticmaalaya walow biyo uu hubo dahaarodoodaba ha haystee macnu waa sidaas taasa markaa qiilkan uu muqaabil u yahay oo qiilkan wuxuu odhanayaa biyaha ijtihaadka dahaaradooda uu ku gaadhay ma isticmaali karo kuma dahaaro qaadan karo haddii uu dahaaro u geli maayaan hadduu haysto biyo dahaarooda u hubo oo tusaale ahaan dee badii baabuu dul taagaya ama webi ama dee biyo badan oo kale ayuu haystaa ciladuna waxay tahay lannahu qaadirun calaa taadi lfardi biyaqiin waayo wuxuu awood u leeyahay inuu faralkiisa dahaaro uu hubo uu ku guto markaa dee dahaaro aan la hubina ijtihaadun ku timi oo madnuuna inuu ku gutaa uma banaana oo wuxuu la mid yahay qofka tusaaleaan maka jooga isaga iyo kacbadiina wax u dhexeeyo kala teedoo kala qaranaya aanu jirin kaasi miyuu odhanaya waan ijtihaadaya ijtihaaduma fura kaa kacbada u muuqata inuu qaabilo ayuunbaa waajiba waa yahay sida saxdi laakiin waxay tahay in kacbada iyo biyuhu ay kala duwan yihiin waayo biyuhu de waa laba biyeyow dee kacbaduna jiha qurun bay qofka ka xigta oo laba kacba dee ma jiraan marka haddii uu kacbadii garto ama uu arkayaba ijtihaadka udha waan ku ijtihaadaya de waa cabas buu noqonaya iska dheeldheel buu noqonaya ciyaar laakiin dee biyahan iyaga waa laba biyeyo waa meeshii yaallo oo dee kala saarid waa loo baahanya tan ay yidhaahdeen iyadoo yaqiin lahayo dani laguma camal falayana dee waa bannaan tahay in dani lagu camal falo iyadoo yaqiin lahayo shareecadana taasi aad bay ugu badan tahay alcamalu bidan aw maaun buu aw ishtabaha ama waxaa isu ekaaday maaun biyo iyo waa bawlun kaadi oo kaadidaa kaadi xagga sifaadka biyihii kala mid ah oon awsaaftii ku khilaafsanayn weel bay ku jirtaa biyihiina walacma kalmasiir baan ka booda miya walacma qofkii indhaha la-aana ka basiirin kii indhaha qabo kale waya fil abhari qowlka adharkaa marka la qabto oo bimacnaa kii indhaha qabay siduu biyaha ugu ijtihaadayo ayuu kii indhaha la-aan ugu ijtihaadaya yaanu arkin be laakiin waxyaabo kaleu ku ku kala garan karaa labada biyeyo kuwa daahirka ee kuwa najaasta ugu kala saari karaa taabashu ku kala saari karaa wuxuu ku kala saari karaa urin istimaac iyo dhegaysi labada weel oo dee astaamo kala duwan leh marka fajaasa lahu ijtihaad kalwaqt sida waktigaba ugu ijtihaadayo ayuu biyahaana dee ugu ijtihaadayaa kuwa daahirka ijtihaad ugu soo saaraya aw maaun buu ihi ishtabaha waxaa isu ekaaday oo la kala saari waayey maaun biyaya wa bawlun kaadi oo waa laba weelo midna kaadi baa ku jirta midna biyaha ku jira waa la kala garan waayo kaadidii baan biyaha sifaada ku khilaafsanayn lam yejtahid ma ijtihaadaya buu ihi cala saxiix qowlka saxiixa marka la qabto waayo labada shay lagu ijtihaadaya maxaa shardi u ah inay labaduba dahaaro asal ku leeyihiin labaduba inay dahaaro asal ku leeyihiin oo dee biyahan najaasta ah iyo kuwan daahirka isku khaldamay labaduba dee asalaan daahir ba ahan anzalna min asamaai maan ahuura waa kadhi ilahi subxana wa tacaala laakiin kaadidu dee dahaaro asal kuma laha haddii la idhaha iyada lafteeda asalkeedaa lasii raacayaayo dee wax daahiroo qofku uu cabay ama uu cunay bay ka timi waxa le waxaa istixaala ku dhacdo wax kalu noqday oo biyihii uu cabay iyo waxyaabihii uu cunay dheecaamadii ku jiray dee maanta ma joogaane wax kaloo magaca kaadi la idhaha qaatay ayuu noqday marka shardigaasi ayaa maqan marka biyo iyo kaadi ay isu ekaadaan shardigaa ah an yakuuna likullin minhumaa aslun fi tahiir aw fi ahaara inu mid waliba ahaarada asal uu ku leeyahy walbowlu laa asla lahu fi ahaara kaadiduna ahaaradii asal kuma lahaba marka maxaa la yeelaya iyaga laguma ijtihaadaya layihi bal yukhlataani waa la ysku darayaa amaba se waa la daadinaya aw yuriiquhumaa uma yatayamam dabeetana uu gebagabaysanaya oo maxaa loo daadinaya ama la ysugu daraya kaadidii biyi la kala garan waaye lianlaa yatayamama wa macahu maaun daa'ir ila biyo daa'iri meesha waa yaalaane kaadidu buu ka garan waayey si aanay u dhicin inuu gebagabaysto isagoo waajidlima isagoo biyo haysta horta waa inuu biyihii iyo dee kaadidu isku khaldamay labadaba meesha ka saaro oo labadaba uu isku daro dee markaa ay soo baxdo inay dee biyihii marka hore daahirka ay najaasoobeen ama waa inuu daadiyo labadaba oo midna aanu soo hadhin markaasuu aayadda soo geli karaa falam tajiduu maan fatayamam haddii kale qof biyo haystoo gebagabaystay buu noqonaya aw maaun buu ihi aw ishtabaha ama waxaa isku khaldamay maaun biyo iyo wa maau wardin iyo maau wardi baa isku khaldamay tawada'a waa weysaysanaya bikullin mid kastoo labada ka mida maratan hal mar buu ku weysaysanaya oo halkan ijtihaadi maayo marna maaulwardiguu ku weysaysanayaa marna yani labada kala garan waaye dee kolley midbaa maawardi midna waa biyo midba mar buu ku weysaysanaya oo sababtu waa maxay litayaqun isticmaali uhuur waayo muxuu hubaa inuu isticmaalayo wax daahira mana ijtihaadayo waxaanu ijtihaad ahayn maaulwardigu daahir ha noqdaane tadhiirka asal kuma laha dee dee maaha maa mulaqa maaha waa biyaha qeydka laazimkaa wata ishkaalka soo baxaya wuxuu noqonayaa un dee miyaynu taradud niyadii galahayn shuruudda niyadana sooti ay ka mid ahayd cadamu taradud waxaa la leeyahay taradudka noocana maanta waa la ysu cafiyo waa la ysu dhaafa cudurdaarka jira awgii oo wuxuu la mid yahay ninkii shanta salaadood mid ka mida ilaabay tii ay ahayd dabeetana garan waaye soo tukan maayo shan salaadood soo tukan maayo si tiida uu uga dhex helo waay waida stacmala buu i waqiila waxa hi lowl ijtihaad ijtihaad baa u furanna waa la yidhi waxaa tii horun bay uga qiyaas qaadanayaan biyihii daahirka ahaa mudahirka ahaa iyo shaygii iyo kuwii mutanajiska ahaa si loogu ijtihaaday bay dhahan lakiin farqiga waynu sheegan waida stacmala buu ihi hadduu isticmaalo maa kii danahu uu maleeyey manaa biyanimadiisa araaqal aakhara ka kale u daadinaya daadintaasi waajib maahe waa nadbi haddaanu cabisi waxaa ugu baahan weliba ayuu daadinaya bay dhahdaan oo sababta ay sunno u tahay inuu daadiyo waa maxay lianlaa yaklaa fayastacmilahu waxaa dhici karta inuu ku khaldamo soo ma ayaa dhici karta oo biyuhu ku ijtihaaday qaar buu daahir u maleeyey inuu ku isticmaalaabuu doonay ama uu isticmaalayba kuwa kale waa inuu iska daadiyo si aan ugu khaldamin ama waxaaba dhici karta dee inuu ijtihaadkiisu isbedelo oo dabeetana dee tashuush uu ku furmo sababtu u daadinaya waa taa fain tarakahu hadduu ka tagaa daba o aanu daadin oo tagayara uu isbedelo danu melihiisi ijtihaadkiisi baa isbedelay oo kuwii markii hore uu u maleeyey inay daahir yihiin ayay ula badatay inay najaas yihiin cagsiguna saasoo kale lam yacmal ku camal fali maayo bithani malaha labaad ijtihaadka labaad cala nasi nasku siduu yahay markaynu raacnaynu qabanno bal yatayamum wuu gebagabaysanayaa bilaa icaadatin soo celin la-aan fi lasaxi bilaa icaadati lisalaati athaniya salaada labaad isagoon soo celinayn waayo marka halkan wuxuu leeyahay haddii uu isbedelo ijtihaadkiisii ijtihaadka dambe ku camal fali maayo masalada loo jeedaa ma aha macnaa salaadii hore ka daba tegi maayo taasi iyadu waa waa amru musallama weeye oo biyii buu ku ijtihaaday kuwii dahaaro daahir uu maleeyey buu ku weysaystay wuu tukaday ijtihaadkiisii baa isbedelo kuwaasiba inay najaas yihiin buu ijtihaadkiisi markii dambe u batay inay najaas ahaayeen la odhan maayo kuwan dambe intaad ku weysaysato ee aad hadda u malaysay inay yihiin daahir markii hore najaasada kuula batay salaaddii hore kusoo celi la odhan maayo oo alijtihaadu laa yunqadu bilijtihaad lakiin masale hadda laga hadlaya taa maaha masalada laga hadlaya waxa weeye waa xataa wixii ka dambeeya taa salaadaha dambe laftooda ijtihaadka dambe ku camal fali maayo oo sababta aan ugu camal falahayni waa maxay waxaan ugu camal falahayn ku camalfalka ijtihaadka labaad waxaa ka dhalanaysa oo laazim u ah ijtihaadkii hore inuu buriyo oo sidee uga dhalanaysa de waxaa ka dhalanaysa ijtihaadkii hore wuxuu keenay biyaha uu isticmaalay kuwii daahirka inay yihiin ijtihaadka dambena muxuu keenay inay mutanajis ba ahaayeen soo ma dee mutanajis ba ila jirhkiisa mariyey bay tahaye soo noqon mayso inuu horta jirhkii ka maydho kuwan dambe hadda daahirka u meleeyo kaga maydho saasay noqonaysa sidaa hadday noqotona macnaheedu waxa weeye ijtihaadkii hore wixii lagu dhisay waa la buriyo meesha waa laga saaray walijtihaadu laa yunqadu bilijtihaad ijtihaadna ijtihaad laguma buriyo marka muxuu yeelayaa kuwa marka dambe ula badatay inay daahirkiin isticmaali maayaba bal yatayamam wuu gebagabaysanayaa waayo biyahan isticmaalkooda ayaa mamnuuc ka ah bilaa icaada salaadda waxa weyaan kusoo celin maayo waayo liannahu tayamama laha walaysa macahu maaun aahirun biyaqiin waayo wuu gebagabaystay isagoo aan hayn biyo waxa weeyaan dahaaradooda la hubo walow akhbara buu ihi hadduu waramo bitanajusihi biyaha najaasowgooda hadduu ugu waramo maqbuulu riwaaya mid cadli oo dee riwaayadiisa la aqbalaa oo bayana u caddeeyo asagoo sababta ay u najaasoobeen aw kaana ama uu yahay kaa ugu waramay faqiihan faqiih muwaafiqan ay lahu isaga waafaqsan fi lmadhabi ku waafaqsan walam yubayin isababa baa loo jeeda sababtiina aanu caddayn ictamadahu yanaa khabarkiisa wuu ictimaadayaa marka wuxuu leeyay biyuhu inay najaasoobeen haddii uu ugu waramo qof riwaayadiisu ay maqbuul tahay oo khabarkiisu uu maqbuul yahay oo sababtana u caddeeyo kale madhabba ha ahaadaane tusaalaha wuxuu ku yihi ay ku kaajay ayaan arkay ama dameer ku kaajay ayaan arkay khabarkiisa waa aqbalaya waayo dee waa khabar diineed weeye oo qof khabarkiisa la aqbalaano shareecada tira aqbalana uu sheegay marka waajib waxaa in loo noqdo waxaa taa la mid ah mid faqiihabaa u sheegay biyu inay najaasoobeen oo ay isku madhab yihiin sababtiiba yaanu sheegina markaa ka hore maxaa shardi looga dhigay inuu sababta caddeeyo waxaa shardi looga dhigay de waxaa dhici karta haddaanu ahayn mid axkaamtii dahaarada yaqaan waxaa najaasahay inuu najaas u maleeyo marka hadduu kuhaan biyahaasi way najaasoobeen intaasoo qura aqbali maayo mar haddaanu faqiih ahayn waa inuu sababtii caddeeyo haddii saasoo kale waxaa la mida uu yahay faqiih ay kale madhab yihiin isagana warkiisa aqbali maayo ilaa sababta biyuu u najaasoobeen uu caddeeyo waa dee madaahibtii baa ku kala duwan ku kala duwan asbaabtii najaasada iyo waxyaabaha wax najaaseeya ayay madaahibta ku kala duwan yihin marka haddii nacam uu yahay mid aan faqiih ahayn ama uu yahay faqiih ay kale madhab yihiin wuxuu khabarkiisa aqbalayaa markuu sababta caddeeyo hadduu yahay faqiih ay isku madhab yihiinna khabarkiisa wuu aqbalaya sabab bayaanu sheegina waayo sida daahirkii de waa inuu madhabkii uu ku socdo markuu yihi biyahaas way najaasoobeen waaya wayaxilu buu yihi waxaa xalaala isticmaalu kuli inaain weel kasta in la isticmaalo aahirin aahira in la isticmaalo ayaa xalaala wahada bilijmac laakiin waxaa lagu ictiraaday hadduu maqsuub yahay oo ciddii lahayd laga soo dhaxay ama laga xaday ama masruuqu yahay isticmaalkiis miyuu xalaali dee taa hadda lagama hadlahayn ee xagga waxaa laga hadlaayey dahaarada ayaa laga hadlaayey min xayu kownihi inaan yani xalaalnimada marka weelnimo loo eego iyo xaaraannimo marka weelnimo loo eego ayaa hadda laga hadlayay qasbi iyo sariqa iyo waxaas waxyaaba caaridoo soo dariyo wey weelnimo un marka loo eegaa laga hadlayay waxaa kaloo lagu itiraaday haddii qof bani aadama harag lagala baxay laga sameeyey ka warrama waa daahir dee bani aadamka haragoodu markaasina isticmaalkiisu maxalaal baa maya kaasina waa naadir baa la yidhi waxaan isagana aan loo xusin ilaa dahaba buui dahab inuu yahay mooyaane wafidatan fida inuu yahay fayaxrumu waa xaaraan hada bilijmac in wax lagu cuno wax lagu cabaa bilijmac waa xaaraan isticmaalaadkii kalena waa uga qiyaas qaateen wakada itiaad wakada saasoo kale yaxrumu waa xaaraan itikaadu yaan laba isticmaaline kii dahab ama fido ka samaysnaa in la yeesho itikaadu min gayr isticmaal oo la dhaqdo la haysto fil asaxi waayo lana itikaada yajiru ila isticmaal yeelashada iyo haysashadu waxay qofka u jiidi kartaa isticmaalka shareecadana waxaa lagu yaqaanaa sadu dariica wamaa xaruma isticmaaluhu xaruma itikaadu waxyaaba kooban oo laga soo reebo mooyaane wayaxilu waxaa xalaalo yihi almumawow ka lagu dheehay wayaxilu xalaalinaa almumawahu ee la dheehay ee lagu dheehay bidahab aw fida lagu dheehay fil asaxi sida saxiixnimada badan wanafiisu baa xalaala weelkii qaaliga ahaa ka yaaquutin fil adhari marka ciladu ma dahabnimada iyo fidanimada mise ciladu waa qofka inay arrintaasi kibir u sababi karto amaba se waxa weeyaan in ay quluubta fuqarada ay jebinayso marka haddii la yidhaahdo ciladu waxa weeye arrintaasi inay kibir sababi karto ama quluubta fuqarada ay jebinayso dee dheehii yaraa ee dahab ama fidaa weelka la mariyey dee waxyaaba noocaasi ka dhalan maayaan haddii dahabnimo uun iyo fidanimo uun weeyaan ciladu la ydhaana dee kii mumowaha inuu xaaraan noqdaa bay ahaanaysa ila wax dahaba ama wax fidaaba ayaa ku jireen wamaa dubiba buu ihi ka ragcay bidahabin lagu ragcay aw fidatin ama fido dabatan ragcad kabiirata weyn liziinatin oo qurux awgeed loo ragcay xaruma wax xaaraan marka halkana wuxuu kaga hadlayaa markuu sheegay weelka dahabka ama fidada ka samaysan rag iyo dumartoona inaana isticmaali karin ragcaddii buu ka hadlay ragcaddu asalaan waxayd weelka hadduu jabo meeshii markaa uu ka jabay waxaa lagu dhajiyey dee markaa dahaba ama fida ayaa dee dabada looga jeeda lakiin markii dambe xataa isagoo aan jabin waxa lagu dhajiyo ayay dabada fuqahadu ay u yaqaaneen marka haddii dahab ama fido lagu lagu ragco xaaladu yeel xaaladda kood waxay tahay inay dabadu tahay kabiira mid weyn isla markaa aanay keenin weelkoo jabay iyo waxaasee qurxin looga jeedo taasi waa xaaraan ayuu yidhi weynideeda awgeed iyo xaajo keentay oo aan jirin aw sagiira ama waxay tahay dabadii mid yar biqadri xaajati xaajada qadarkeedii baahida qadarkeedi un ku eeg fala falaa yaxrumu xaaraan maayo walaa tukrahu waayo way yar tahay waana loo baahan yahy nabiguna calayh salaatu wasalaam galaaskiisii jabay waa kii markaa fidada ku ragcay sida anas bnu maalik radi allahu canhu uu wariyey aw sagiiratan ama waxay tahay dabadii mid yar oo liziina qurux awgeed baa weelka loogu dhajiyey aw kabiira ama waa mid weyno lixaajatin xaajo awgeed baa loogu dhajiyey jaza waa banaayay arinkaasi fi asaxi ay maca alkaraaha halkan karaaha la socota oo haddii ay yar tahay qurux baa looga jeedeye dee dadka badankoodu taa yar waa awoodaanoo fuqaro markaa la qalbi jebinaya ma jirto haddii ay weyn tahay oo xaaja ay keentayna dee xaajada qasdigu inuu xaajo yahay baa muuqata oo qalbijo markaa taasi fuqarada ay ku keenaysaa ma jirto wadabatu mawdici listicmaali meesha weelka laga isticmaalaya tusaale haddii wax lagu cabo afka la saarayo ragcadda ku dhegani ka hayrihi ta meelaha kale ku dhegan bay lamid tahay fi lasaxi waayo dee isticmaalka weelka o dhan baa loo nisbeeyaa ee halka afka la saaraya un lama lama idhahdo halkaasaa la isticmaala lama idhahdo marka wuxuu leeyahay kale xukun maaha haddii dabadu weelka halkii laga isticmaalaya ay kaga dhegan tahay haddii meel kale kaga dhegan tahay waa isku xukumuun kaana dee muqaabilkiisu waxa weeye in la idhaahdo halka laga isticmaalayo haddii ragcaddu ay kaga taallo waa xaaraan waayo dee wuxuu noqonayaa qof dahabkii ama fidadii baashiraya buu noqonaya dahabkii fidadii si toosa u isticmaalaya buu noqonaya wuxuu yihi qultu waxaan idhi waa nawowi almadhabu madhabku taxriimu dabati dahabi dahab ragcadi waa inay xaaraantay mutlaqan iyadoona kala qaadqaadin ama ha yaraato ama ha weynaato xaaja ha keenta ama ama xaaja yaani keenin waayo xadiidku fidada ayuunbuu ku soo arooray dahaba kuma soo aroorin khuyalaaga iyo kibirka dahabka laga qaada waa ka weye ka fidada laga qaado waxaa kaloo raacda alfidatu baab lfidati awsac min baab dahab oo fidada xaalado badan baa la baneeyey oo dahabka aan la banayn raggii waa ta loo ogolaaday inay kaatun markaa fidaa samaystaan mid dahabana looma ogola kadalika xadiidku ragcaddii fidada ahayd buu ku soo arooray tii dahabka ahayd lama xusin wallahu aclam buu yihi wallahu aclam waaxka bilahi towfiq w sal allah ala nabiyina mxamedi wala alih wasaxbi waslama tasliim